khadar xalaad waa mahadsan tahay in badan baan ku mahad celinaya waan salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha ama daawadayaasha v o a khadar haddaan isku dayo horta marka koowaad waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay shaqadu qofna ma noolaan karo shaqo la-aan oo shaqadu waxay ka qayb qaadataa koriinshaha jir ahaan iyo maskax ahaan ee qofka biniaadanka iyo weliba firfircoonadiisa waxayna door muhiima ka ciyaartaa shaqadu jiritaanka bulsho qoys iyo qofeed marka inaad qof u shaqaysid waa wax caadi oo la wada yaqaano inaad adigu shaqaysidna wax kasii fiican ayadan la wada yaqaano anigu waxaan ahay mulkiilaha hodman show barnaamijyo ka baxa youtube-ka iyo facebooka kana baxa mareegta facebook iyo maaragta youtube youtube iyo meelo kalo badan baan anigu horta leeyahay waxaan hal abuuray muddo laga joogo i think laba sanaan umalaynaya baan horta sameeyey iyo saddex sano gudahood inta muddo intaas ah haddii gabadhu ay soo gudbiso wax fiican oo dadka iyo dalka waxtar u leh waxaan aaminsanahay iyadoon nafteedana dhibaato u geysan cid kalena dhibaato u geysan inay samayn karto magac iyo lacag labadaba marka si aad u samayso magacii waa inaad ka dhowrsataa magaca yes maanta waxa ugu fudud la sameeya waa magac laba beri oo aad qof caydo mase laba beri oo aad wax khaldan samayso ay dadka dhan kugu baranayaan laakiin waxay noqonaysaa damage iyo dhibaato kusoo gaarta noloshaada oo aan kaa harinin marka si aad u samayso magacaas waa inaad magacaas oo nadiifa si aad u samayso waa inaad marka hore aad ka taxadirtaa waxaad samaynayso oo wax fiican oo bulshada waxtar u leh adnaan dhib kuu keenin aad samaysaa qofka hadduu magac sameeyo social media laga yaqaano hadda adduunka wax walba iska fududaadeen oo dee social media lacag baa laga sameeyaa si kastaba ha ku imaatee oo ama waxyaaba qandaraasyada gooni aad qaata ha ahaato ama waxyaabaha aad soo gudbiso daawatid oo kliks aad lacag ku hesha ha ahaato marka waxaan aaminsanahay haddii haweenku dhanka wanaagsan ay u isticmaalaan iyo cid walba social media in laga samayn karo fursado marka ilaa goormaad bilowday inaad sidan u shaqaysato
alerta marka ugu horeysa facebook baan youtube baan joogay youtube markaan cabaar ku jiray oo youtubekeyga two thousand nineteenkii maalmihii u dambeeyey baan si fiican gacanta ugu qabtay marka kadibna waxaan usoo guuray bageka ama facebooka marka adiga ilaa two thousand nineteenkii waan joogaa social media keyga khaaska ah ka waran marka inta badan gabdhaha dhalinyaradu waxay ka cawdaan fursadihii shaqooyinka oo yar ama dhibaatooyin ay xagga shaqooyinka kala kulmaan oo kale makula tahay in ay faa'iido badan ay ka samaysan karaan gabdhaha social mediaha oo ay ka faa'idi karaan
horta marka ugu horeysa khadrow igana raali ahow horta marka ugu horeysa gabdhuhu waxay la dirseen oo ay runtii xamileen culays iyo dhibaato aad u fara badan markaad qof shaqo u doonato horta waxaa tahay gabar afrikaan ah haddana soomaaliyeed oo maaragtay ilahay baa horta kugu dhamaystiray qiimo iyo karti markay gabadhu marka ilahay baa horta u dhamaystiray qiimo iyo karti aan dhehe laakiin markii shaqo ay noqoto